You're with SBS Radio.
shirkaasu wuxuu ku saabsanaa eh, arrimaha dalka soomaaliya uu marayo ama marxaladii ugu dambeeya uu ku sugnaa eh, baahiyada taagan oo ay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo arrimaha amniga iyo dowlad wanaagga iyo dhexdhexaadnimada ama eh, eh, maaragtay islaamka oo ku dhisan eh, diin inuu yahay wasat ah ama dhexdhexaad ah oo macnaha xaqa eh, ku taagan iyo ficilada argagixisada ah oo dilalka iyo amni darrada iyo beegsiga dadka soomaaliyeed ee maaragtay abriyada ah iyo xataa gaalaysiinta dowladda iyo shacabka eh, in arrimahaasoo dhan islaamku inuusan eh, diinta islaamku waxa ay ka qabto in la caddeeyo ayuu shir ku saabsanaa Eh, waxaana isla eh, qabanqaabiyey eh, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda diinta ee awqaafta iyo guddiyada sare ee culummada soomaaliyeed waxaana kasoo qayb galay dhammaan eh, culummada magaca leh ee waaweyn ee soomaaliyeed meel kasta iyo dunida ka joogto eh, in xul ah oo ka mid ah oo ra- run- dabcan eh, dadku hal mar isuma wada imaan karaan kulligood laakiin mar walba dadku waa ismatelaa marka culummadii waaweynada dalkoo dhan waa timid haddii aan tusaale kusoo qaadno culummadii gudaha joogtay waa wada yimideen ee waaweynaa eh, hay-adaha saddexda ku kalansanaa hay-adaha eh, midowda eh, maaragta golaha guud ee culummada soomaaliyeed oo ay ku kulisan yihiin durqu suufiya oo dhan oo guddi sare leh oo gole shuuraa leh oo uu mas- guddoomiye ka yahay sheekh maxamuud cabdilbaari eh, guddigoodii sare ee shuurada iyo macal guddoomiyihi waa fadhiyeen hay-adda sare ee culummada soomaaliyeed way ku aruursan yihiin eh, xarakaadka islaamiga ee waaweyn ictisaam iyo iyo xara- eh, islaax iyo iyo xarakada tajamcul islaami iyo xarakaadka waaweyn oo dhan oo uu guddoomiye u yahay sheekh bashiir axmed salaad sheekh nuur baaruudi iyo ku-xigeenno kaleetana ay ku xigaan iyo xogiyihii guud doctor maxamed xaaji waa fadhiyeen majmac culummada soomaaliyeed oo sheekh yusuf calcaynta madax ka ahayo sheekh waa si dhaawac naga gaara qaahiro jiraa laakiin culmo waaweyn ay matalayeen dadka aan xarakaadkana ku jirin duruqda suufyadan aan ahayn oo culummada dhexe la yidhaahdo oo aad u ballaaranna waa fadhiyeen dibadaha waxaa ka yimid culmo waaweyn oo ilaa north america eh, sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar doctor xasan jaamici ragay ka mid yihiinaa yimid eh, yurubaa laga yimid eh, Maray- eh, maxaan kuraa canada meelo badanaa laga yimid culummada gudaha soomaaliya puntland jubbaland wasiiradii dowlad goboleedyada diinta awqaafta oo dhan iyo culummo la socoto ballaaranaa timid marka sidaasaa looga soo wada qayb galay shirka saas ku saabsan waa tahay dabcan shirka eh, madaxweynaha ayaa idiin furay ra-iisul wasaarahana waa uu xiray sida muuqatay En, eh, waxaad la socotaan eh, sheekh dabcan culimmadii dalka jooga ayaa tihiin dhibaato badan ayaa ka jirta dalka en, dib u heshiisiin ay ugu horeyso amni daro ay ka mid tahay iyo isfahmwaa u dhexeeya eh, dowladda iyo weliba en, xisbiyada mucaaradka En, arrimahaas ma lagu soo qaaday shirka arrimahaasooba ku saabsanayba sidaan kuu sheegay eh, mawaadiicda laga hadlay ee aada u muhiimka ah oo intaasayba ahaayeenba arrimahaas aada loo gorfeeyey xaaladaha dalku maraaya culummadu ishay ku hayaan sida ogtahay culummada iyo odayaasha dhaqanku waa labada tiir ee mujtamaca ugu waaweyn oo mar kastaba iyagu eh, mujtamacu haddii uu dowlad la-aan yahna uu ku xiran yahay oo ayaga uu ka nool yahay haddii ay dowladu jirtana dowladda xaaladaheeda eh, markay cariiri galaan laysla soo laabto marka culummadu marka eh, arrimahaasay isha ku haysay waxyaabaha hadda aad sheegtayna mid mid ayaa loo qaadaa dhigay oo rag culummo oo baaxisiina ayaa baarayay eh, bu- buxuuth ama daraasaad badanna waa laga soo sameeyey asbaabaha oo dhan baa la niqaashay masalan markaan kuu sheego eh, dhexdhexaadnimada islaamka ama islaamka inuu yahay diinta xaqa ah ereyga dhexdhexaadnimada eh, tafsiirkiisa weli eh, layskuma raacsana eh, maxaa yeelay way ka qoto dheer tahay اعتدالك iyo wasadyada islaamku ereygaas dhexdhexaadnimada waa ka- waa- waa ka macno weyn ka guda weyn tahay laakiin ereygaas eh, eh, dhexdhexaadnimada islaamka iyo tegidda laga tegayo cunfiga iyo shidada la qaatay dhinaca eh, argagixisada nimankan hadda oo wax dilaya oo macno la-aanta islaamka si qaldan u fasira marka lasoo qaato iyo dhinaca kaleetana ka gaabintii laga gaabiye diinta in lagu dhaqmo oo si cad loo qaato oo ilaa isticmaalkii talyaaniga iyo ingiriisku sida ay noo garab marsiiyeen iyo culimmadii iyo odayaashii iyo aqoonyahankii iyo dadka afkaartooda diidanaa ee isticmaalku waxa waaye military kaliya ma ahayn ee mabaadiina waa watay nidaam xukunna waa watay oo cilmaaniya oo diinta islaamka dhaqanka oo dadka soomaalida ku dhaqmi jireen uu ka fogeynayay dagaalkii waagii lagu qaaday waxyaabihii baqaayaadkiisi baa weli taaganoo diinta in si dhab ah loogu dhaqmo akhlaaqdeeda iyo shareecadeeda iyo caqiidadeeda iyo habdhaqankeeda iyo nidaamkeeda maaliga kan ijtimaaciga taas oo laga gaabiyana dhibaatada way keentay marka culummadu marka mar walba waxay isha ku hayaan meesha cudurka uu ka yimid iyo dawadiisa in la helo sheekh dabcan waxaan la socnaa in dhibaatooyin badan xamar ay ka dhaceen oo qolyaha kasoo horjeeda dowladda sida ururka al-shabaab oo kale ay ka geystaan dowladduna marar badan waxay ku baaqday in ururkaasi lala dagaalamo oo weeraro lagu qaado istaraatiijiyad kale ma jirtaa oo ah in wadahadal lala furi karo waxa ay rabaan iyo in la weydiiyo culamada arrintaas masu soo qaadeen arrintaas waa laga hadlay bayaanka laftiisana way ku jirtaa baafow haddii aad shaakhisay waxa waaye annagu arrintaas saddex arrimood saddex mawqifaan ka qaadanay mawqifka koowaad waxa weeye in ururkaas xarakada shabaab ay maaragtay gaalaysiinta ay gaalaysiiyeen dowladda iyo shacabka iyo dhammaan xataa dadka maaragta u shaqeeya ee dowladda oo dhan ilaa haweenka dhulka xaaqaaya kama nabadgelin waatii la qarxiyey in ay tahay mabda' qaldan gaalaysiintaas dadkan dad muslimiin ay yihiin dowlad iyo shacabba ayagu ay ka khaldeen waddadii saxeed ay ka khaldantay taa waan caddaynay inaan ugu yeerayno in ay ka tawba keenaan oo fikirkaas qaldan ka soo noqdaan oo cali maxamuud raage afhayeenka al-shabaab marka uu new zealand dadka lagu laayo muslimiinta ahayoon aadaga xumayn in la laayo ninka cunsuriga ah khabiidka u laayay markuu ka tacsiyeenayo waxay ahaaday inuu ka joojiyo maaha inuu ka tacsiyeyo inuu ka joojiyo kuwa iyaga lamid ah ee walaalihiis ah ee soomaaliya jooga oo kuwaasoo kaleeta oo salaada dukada oo soonka sooma oo uu laynaya isaga iyo ururkiisuba inay ilaahay uga baqanay joojiyaan marka waa ugu yeerna inay ka tooba keenaan waxa kaleeto oo aan soo jeedinay ayaga laftooda xuquuqay leeyihiin waa muwaadiniin qaldamaya hadday qaladkooda kasoo laabtaan in habdhaqankii lagula dhaqmaya la bedelo oo maaragtay aan cadaab iyo sijni iyo cagajuglayn iyo takoorid aan lagu samayna dadkooda ay dib ugu soo laabtaan diinta islaamkay dadka ugu baaqayaanoo in badanoo ka mid a ay diin ka taha afcaasha ay ku jiraanna in iyada lafteeda si dhaba loo qaato oo iyaga laftooda ay ra'yi ku yeeshaan oo dastuurka wixii laga hagaajinayo iyo garsoorka islaami in laga dhigo iyo in akhlaaqda la hagaajiyo iyo waxyaaba badan oo iyaga laftooda ay ku fiican yihiin oo deegaanada ay joogaan ay munkaraadka ay la dagaalamaan in sidaas looga qaato oo wixii ay taraxtag ay ku sameeyeen laga reebo oo dalka ay masiirkiisa wax ku yeeshaan intaba waa naqaashinay aaliyaadna waa u sameynay annaga dowladda aan toos uga hadli doono maxaa yeelay dadkaasu dad colaad uun iyo dagaal in lagu jira ay taha ma ahan waxayna isu bedeleen ajenda dad kale ay ka faa'iidaystaan marka dad soomaalidan baa isku la'anaya hadday shabaab ka dhintaana waa wiilal soomaalida dhinta naga dhinta annaga oon ka xunnahay haddii ciidanka dowladda ka dhintaana waa wiilal kuweenaa marka annaga waxaan rabnaa ajendahaas noocaasa in la bedelo oo aan shisheeye loo shaqayna danta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dantooda lacago waayahay shacali waxaan la soconnaa sidoo kale in xisbiyada mucaaradku aydinku eedeeyaan in dowladda un aad la jirtaan oo aadan ka hadlin dhibaatooyinka gaarkaah ee ka dhaca caasimadda sida dilalka loo geystay dadka shacabka bajaajleyda oo markii dowladdu mucaaradku ay weeraraan un keliya aad soo hadashaan arrintaas maxaa uga jawaabaysaa wallahi horta arrintaas saxaafaddu wax badan bay naga weydiisaa sidaas aad u dhigtana baafow ma aha waxa weeyaan anagu dowladda wax kasta kulama jirna wixii saxaan kula jirnaa dowladda waad og tahay horta mu'asasada dowladdu waa dan caama weye ma ahan dan shaksi ah akhriska dadka qaarkood ay ka akhriyaan in dowladdu ay tahay dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayrana sax ma ahane nimankaas waa niman uun si dastuuriya baarlamaanka laftiisa mucaarad in badan hadda mucaarada ay soo doorteen oo shalay ay u dhiibeen mandateku ay ku shaqeeyaan iyagu u dhiibeen waxayna xaq u leeyihiin inta ay mandateka haystaan in lala shaqeeyo qaladaadka ciidanka dowladdu galaya aadan uga soo horjeednaa dowladdana waa u sheegnay meediana waa marsiinaa haddana waa ka aan marsiinayno in bajaajle la dilo ama qof kale muwaadina la dilo waa dembi waxaana waajib ku ah dowladda inay ciidankooda ay dhisaan akhlaaqda ka dhisaan iyo disibniinka ciddii wax dishan ay geeyaan geedka la geeyo maxkamad sharciga la saaro waajib ay ku tahay mana ugu ku mujaamalaynayno midda kaleetana waxa waaye mucaaradka dowladda inay mucaaradaan annagu waa ogolnahay laakiin mucaarad wax duminaya ma ogolin madaxweynaha laftiisana waa towshirka markuu furaya uu yidhi mucaaradada waa ogolnahay mucaaradada marka waxaa loo baahan yahay iyadoo qaanunaysan oo nimankan mucaaradka ah waxaa la rabaa inay iyagoo baarlamaanka fadhiya ay wasiirada u yeeraan ra-iisul wasaaraha u yeeraan madaxweynaha hadday su-aalo qabaan laftiisa ay guddi u dirsadaan ama ay u tagaan waxay qabaan ay weydiiyaan waa dad mandad haysta waa baarlamentary marka inay meelaha ay iska daba wareegaan oo ay waddamada shisheeye ay aadaan meelahaas ku shirshiraan daleecag soo diraan oo wax macnahay leedaa male wararkan ay meelaha wareejinayaan warar siyaasadeed oo ay ismatiin karna iyo ma hadli karna baarlamaanka laftiisa ku hadli karaan mooshinay ka keeni karaan dowladda inkastoo anagu mooshinada aanan ogolayno haddii mid wax mid wax duminaya uu yahay aan la ogolayn laakiin mooshin wax lagu saxaayo mooshin mashruuc waaye mashruuc baarlamaan waa nin baarlamaanka waa soo maray waxa weeye mooshin wax lagu saxaayo oo wasiir lagu dhaleecaynaayo oo wax lagu saxaayo waa keeni karaan mid oon jamaaciya wax la duminaayo oon dowlad maanta iska dawareega si wixii hore u jiri jiro kaleeto dabcan anagu ma ogolin marka wararka marka bomboonis badanaan ku jira dowladda in la saxana waa ogolnahay inay mucaaradka wadahadal la furtana hadda baaqeenu ku jiray dowlad goboleedyada laftooda in loo yeero oo intay dowladaha bannaanka wareegi lahaayeen ay madaxweynaha ra-isul wasaaruhu ay si dabacsan ay u raadiyaan oo masiirka dalka soomaaliya ay soomaaliya yeelato oo shisheeye uusan gacan ku yeelan annagu sidaasaan doonaynaa oo meel dhexal la isugu yimaado كلمة سواء ugu dambeyn sheekh dabcan waxaan la soconnaa in dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka awood badan yihiin odayaasha dhaqanka iyo culamaa udiinka arrimaha noocan oo kale markay dhacaan kaalinta idinkaga aadan maxay tahay والله هرتو أنا كوكما رعسني دولته أود أود وحاسكال الشعب الصوماليات مجتمع الصومالي هو مجتمع هذا اللي يقليل دولته ودولة عصب ودولة ربطان كشعب كتمت ودولة أباهن إن أنا وأن كل كلنا أو أنا وأن حوجنا أو دار دارنا أو هذا ماشي كجر صدق حوجنا دولة رجيم أود بدنا ماشي أما انقلاب قبصة أما كنت كل راجي حد داستي وحول بك أود بدنا ماشي ما يالين ما جرتو marka waxa weeyaan annaga waxaa nooga aadan wixii qaldanna inaan saxno dowladdana aan dowlad ahaan xoojinno dadkana isusoo jiijiidno maxaan ku yidha dalkaana la badbaadiyo mandatekuna uu si saxa u shaqeeyo dowladnimada kun iyo labaatan iyo kowda inta ka sokaana doorasho la gaaro doorashada markii la gaarana si silmi lagu kala wareego maaragto saddex madaxweyne ama afar madaxweyne gacantooda taag sbs.com.au